madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa daafuray shirweynaha bandhigga maalgashiga dhaqaalaha buluuga ee jubbaland shirkan oo ah mid sanadlaah ayaa sanadkan halkudhig looga dhigay kafaa'iidaysiga dhaqaalaha buluuga ee jubbaland kulanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee jubbaland ayaa ujeedadiisu ahay sidii loo heli lahaa maalgashi caalamiah iyo mid muxalliga oo lagu horumarinayo khayraadka hodanka ah ee baddaha jubbaland haddaba ugu horeyn wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka buluuga ee jubbaland ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey ajadaha kulankani mudane madaxweyne waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gasho shirka maalgashiga iyo dhaqaalaha buluuga ee jubbaland kaasoo ah kii ugu horreeyey heer isteed aan qabanayno shirkan wuxuu isu keenay ganacsato ka kala timid dalka daafihiisa iyo dibaddiisa waxay martida qaar ka yimaadeen kountiyada dalka aan deriska nahay ee kenya sida mombaasa iyo laamu waxaan shirkan ugu talagalnay inaan ku dhiirigelinno maalgashiga dhaqaalaha buluuga iyo kalluumaysiga si ganacsatadeenna iyo shacabkeenna uga faa'iidaan your excellency waxaan rabaa inaan waxyar ka idhaahdo fursadaha ka jira kalluumaysiga dalkeenna sida ay sheegayaan khubarada kalluumaysiga dalka kalluumaysiga dalkeenna wuxuu soo saari karaa dakhli ahaan sanadkii inta u dhexaysa saddex boqol iyo konton milyan ilaa sagaal boqoloo milyan oo ah doolarka maraykanka haddii si fiican loo maamulo loogana faa'iidaysto sidoo kale qiyaasta wax soo saarka waxaa lagu sheegay inay tahay inta u dhexaysa shan boqol oo kun ilaa siddeed boqol soddon iyo shan kun mitrig tan balse cagsigeeda waxaa hadda wax soo saarka kalluumaysiga lagu qiyaasaa inuu yahay shan iyo labaatan kun ilaa soddon kun mitrig tan oo dakhli ahaan u dhiganta boqolkiiba labo guud ahaan wax soo saarka dalka ama gross domestic productiga waxa loo yaqaan mudane madaxweyne haddii uu dalkeennu si fiican uga faa'iidaysto kalluumaysiga waxaa inoo suuragelaysa in dadkeennu ka sameeyaan dhaqaale nolosha dadka iyaga aan wax ka beddelno aan gaarno sugnaan xagga cuntada ah koror ku yimaada dakhliga canshuuraha iyo inuu kordho dakhliga dibadda oo la helo lacago qalaad ama waxa loo yaqaano foreign exchange mudane madaxweyne mar haddii aan sheegnay fursadaha ka jira kalluumaysiga waxaa muhiim ah inaan wax ka nidhaahno caqabadaha ku gadaaman inuu sektorkan hormaro ugu horeyn tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa gebi ahaanba meesha ka baxay dhammaan kaabayaashii muhiimka ahaa ee kalluumaysiga wixii haddii ay ahaan lahayd warshadihii kalluunka iyo qalabkii loogu talagalay kaydinta iyo dhoofinta taasoo sababtay in kalluumaysatadu ay aada u khasaaraan xilliga wax soo saarku badan yahay maadaama aysan haysan agabkii ay ku kaydsan lahaayeen kalluunka mudane madaxweyne xayiraadda xagga dhoofka naga saaran suuqyada caalamiga ah ayaa caqabad weyn ku ah kalluumaysatada taasoo niyadjab weyn ee ku ah cid walba oo ku dhiiran lahayd maalgashiga fursadaha kalluumaysiga ee dalkeenna